asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa golaha golaha codka shacabka soomaaliyeed oo aad iyo jeer aan ku wareysano siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada kala duwan ee soomaaliyeed meel kastay caalamka joogaan oo gole lagu kobciyo aqoonta lagu falanqeeyo siyaasadda mujtamaca soomaaliyada garaadka loogu dhiso awal golaha waxaa noogu marti ah wasiirka waxbarashada sare iyo hoose ee dowladda puntland profesor abshir aw yuusuf ciise magacaygu waa dhagood golaha kan codadkiisa waxaa qaada websiteka boliiska leeyahay golaha nineteen sixty dot com sidoo kale saadaha news baa qaada sidoo kale waxaa qaada puntlandis dot com professor waxaad jirtay soomaaliya waxaad ogtahay in badan baan macallin ka soo ahay dugsiyaa sare sidoo kale aad shacaddii ummadda soomaaliya macallin ka ahay waxbarashaa ka jir jirtay haddana waxaa tahay wasiirka waxbarashada ee puntland oo fiilkii aad ka sheekayn jirta dib ugu noqoto weliba maamulka tahay rayi ahaan markaad eegta adigu aada soo bandhigto bal hadda noocii waxbarashada jiri jiray inagoo og dhulka soomaaliya inuu in badan baaba'sanaa iyo maanta heerka ad uku maraysaan waxaan jeclaan lahaa bal haddae ummadda soomaaliyeed ku dhegeysanaysa caalamka kaa dhegeysanaysa bal haddaad xoogaa u mudmato u sharaxdaa wa mahadsan
bismi illahi raxmaan iraxiim marka ugu horeysa dhammaan waxaan salaamayaa khiyaarta ku jirta hadka aan ku wada jiro aada iyo aad baan u salaamayaa haddii aad sawdkeyga insha allah si kaleena u naqli weydaanna waa lay sheegi doonaa ilaahay baa amaad iska leh waxaan kaloo salaamayaa dee kulanka kan raggii soo qaban qaadiyo runtii taas waxa weeye waa tan guud gaar haddaan soo gaagaabiyo marnaba qabsi iska xumaadaa inanyahu waa kii dhulku burburay iyadoo qaran la yahay kadibna taasi waxay keentay runtii in dhulkii uu burburkii uu aada iyo aada u saameeyo waxyaaluhu saameeyey ugu badnaa waxaa kamid ahaa dee tacliinta marka si aad ula socotaanba tacliinta runtii dularkan weliba puntland haddii aan isku soo gaabiyo markii horena iskuuladeedu runtii iskuulla saa u badan maahan markii ay duntayna aad iyo aad bay u saamaysoo dhuujibay buu noqday dad baa meeshii ku haray gunteeda dhiisha laiskaga dhigay iskuullaha nin waliba markaas dhiixiisa uu ka daban saariyey manhajyo kala jaada baa la saartay duruus kala qaata la saartay iyadoo sidaa markaa uu ayaa system la sameeyey waxa la sameeyey dowladnimo maaragtay iyaga sameeya maamul maamulkii markaas waxbarashada qaybta waxbarashada runtii aad iyo aad baa looga dadaalay saad ula socotaanba dee tacliinta marka ugu horeysa waxay u baahantay in system loo dhiso haddii nin waliba noqdo jaantaha rogan dee taas tacliin maan ma noqoto waxay noqotaa dad manhajyo kala jaanjaada qaadanayo marka puntland runtii waxay markaa samaysay tallaabada ugu horeysa ay samaysay waxa weye system baa la sameeyey siyaasadii ayaa la taagay siyaasaduna waa waxa xaga weeye iskuullada xaga oo been isugu geeyey ayay noqotaa siyaasadii markii ugu horeysa xooga layaa la saaray si aad ula socotaan siyaasaddaas runtii waa mid dhamaystiran maanta weeye waxaa la sameeyey wax kasta siyaasad baa loo sameeyey runtii marka ugu horeysa siyaasadihii dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare iyo jaamacadaha ayaa la dhamaystiray weliba noocyada kala duwan ayaa hadan loo sameeyey saad ula socotaan hadday fasaba noqoto hadday magaraysaa taxliinka tooska ah oo loo yaqaano magaranaysa formal educationka noqoto hadday taxliinta dadba noqoto oo non formal educationka hadday noqoto baahiyaha gaarka ah qolada education education inuu naqaano ayaa iftiin tacliinta maaragtay bright education policyda so maaragtay tacliinta publica iyo ka brightska labadaba waa la tijiyey waxaa kaloo lagu soo kordhiyey dadka baahiyaha gaarka education education la yiraahdo hadda waxaa lagu soo kordhiyey qaybta la yiraahdo waxbarashada reer miyiga oo baasaliisatolasa inaano tacliinta taasi ku salaysan tayada in wax la tayeeyo waxa kaloo lasoo saaray tacliinta magaranaysa siyaasada tacliinta sare higher education policy heerka tacliinta sare oo higher education act commission jaamacadaha la wadaa nidaam fiican baa la dejiyey oo ilaa dugsi hoose ilaa jaamacadaha isku xiran markaysa waxa ugu fiican waxa weye system fiican oo puntland keliya ma noqonayso hadhow ummadda soomaaliyeed oo dhan oo wax tarta ayuun baa la dejiyey kaas xoogaa la saaray waana lagu guulaystay runtii marka horta runtii xabadda ugu horeysa wataa
wixii waxa jira si fiican baan ugu maqlayaa mala aada iyo aad manaahijta kala duwaneyd ee aa ugu tagteen ama dadku
inaad weydiisaan marka ugu horeysa marka markaan soo gaabiyo intaa waxaa xoogaa ina ku dulmarayay inaad raf idea ka qaadataan in maaragtay rasuulkii xoog la saaray wakti la geliyey shaqaale la geliyey waayo ma sahlala runtii dhul iska burburay oo aad eber wax kasoo qaadaysid marka maasha allah maanta habkii systemkii oo dhan baa degsan waana mid runtii dee ummadda soomaaliyeed loogu talagalay puntland gaar ahaan guud ahaana dee ummadda soomaaliyeed oo wax wax taraayo wey runtii oo hawlaha lasoo maray dadka kale u shaqaayo ko qodobka labaad waxay ahayd markii siyaasadii la sameeyey tacliimkii in la baahiyo amuurtuna waxa weeye siaad ogsoontiin magaalooyinka waaweyn baa awal iskuulad ka dhisnaayeen arrintaa waa laga bedelay waxa la tacliinta alla baahiyo mil allaale meesha soomaalida joogta ha la geeyo miyi iyo magaalada ha la geeyo sanad ku dhaweyn sagaal xarumood oo reer miyig wax ku bartaan baa lala leehay arrin fiican bay noqotay waayo mobile dugsiyaal la guura reer miyiga guuraaga bay la bilaabay marka reer miyi iyo reer magaal meeshuu doon ha joogo magaalo weyn iyo tuulo meeshu doon ha noqdo tacliintii waa la ballaariyey dhismayaal baa la sameeyey dhulka ninkii yimaada arki doona tuulo kasta wax arkaysa iskuul qurux badan oo ka dhisan sanadku dhaweyd keligeed meelaha badda xoogaa baa laga soo guuray dadku berigu soo guuray marka waxaanu aragnay in dadkii halkaan xeeraha kasoo guurayo ilaa garaacan ilaa laaskore inta ka dhaxaysa laba iyo soddon iskuul oo cusub ayaa laga dhisay amuurtu waxay si meelaha macnaha iskuulla u yeeshaa oo maanta dhammaantood la wada hibsaday waa sanadkii dhaweyd keligeed marka runtii halkaa waxaad arkaysaa aad baa loo ballaariyey iskuuladii siaad ogsoodayeen maaha iskuullada aad baa loo dhisay marka meel weliba waa laga dhisay waxa loona kala qaaday tacliinta dadban waxa weeye waa non formal education iyo tacliinta tooska formal education labadaba in meel kasta laga helo marka hadda waxay noqotay in qof kastaba uu goobtii waxbarasho uu heli lahaa uu si dhib yar u helo marka taas aada iyo aad baa loogu guulaystay ugu yaraan markaan idiin soo gaabiyo rafli idiin soo gaabiyo lix kun laba boqol iyo afartan macalin ayaa ayaa ka hawlgala marka halkaa baaxadda waad arkaysaa midda labaad ilaa saddex iyo toban jaamacadood weeye waad la socotaan markii burburku dhacay wax jaamacad la yeelay meesha ma jirin isan secondariyada markaa dugsiyada saraa waxa ahay wax yar oo farakutiris ah marka taas waa mid oo dhulkii qofkii yimaada weliba dadka dibadda yimaada runtii khayr allah siiyo iyo dadkii ka qaybgalay ay ahaayeen ee tacliinta ballaarinteeda ayay ahaayeen waayo iskuulo badan bay dhiseen gacan ka geysteen magaalooyin badan oo magarasa aan markaa la awoodi karin bay ka howlgaleen dadka dibadu runtii aad iyo aad baana sharaf weyn loogu hayaa runtii oo markaan maro dunida oo dhan waxaad arkaysa halkaas halka waxaa naga caawiyey dadka dibadda ee dhulka u dhashay runtii marka waxaan leeyahay dadka teleconference igula jira aad iyo aad bay dadka gudaha wax u tareen oo xagga ballaarinta dhisidda iskuullada ay aad iyo aad dibadda uga qaadatay gudo iyo dibadba ay isugu tegey dowladuna aad bay u damaashay runtii waxaad aragtaa mel waliba in la qaadanayo waxaas maanta xero dal saaray weyi because maanta ugu yaraan ilaa kun iskuul ii ku dhow baa maanta dugsi hoose dhexe sare mid dadweyne uu leeyahay maaragtay dee dad waxbarasha dadka waaweyn macnaha halkaa waxaad arkaysa in aad iyo aad dhulkii uu maanta u dhisan yahay oo iskuullada ay yihiin meel fiican ay marayaan waxaa kaloo daliil u ah ballaarintaad ku arkaysaa tirada ardaysi i kordhayso sanadanka keliya dugsiyada sare iyo eydadka shan iyo toban kun oo qof baa imtixaan u fadhiisanaya eydka iyo foonfoorada halka waxaa la fiisaa baaxadda iskuulka tiradiisa u kordhayso iskuullada aad baa loo galay dadka waaweyn dadka yaryarka ah reer miyigiiyo hadda magaranaysaa kasaabaani dhacday iyana lagu bilaabayo oo already waana loo bilaabay sanadkana weliba aad bay u soconaysaa miyi iyo magaalada runtii waxbarashadii halkaas ballaarinta waxa weeye dhulkii wax lagu baranayey oo xooga la saaray wey la dhisay mel weliba tuulo iyo magaalo weyn iyo miyigiiba taas waxa weeye waa baahinta waxbarashada weeye waxaan intaa ku xijirayaa markii la ballaariyey halkaa lagagama harin saad ula socotaan waxa la yidhi war ballan waxbayna farmiiso marka tayada xooga hala saaro saad ula socotaan aad iyo aad ayaa tayada waxbarashada wax looga qabtay midda ugu horeysa ugu ugu adkayd waxay manhajka midaynta manhajka waad la socotaan war inkagama qarsoona dadka dibadda jooga waayo dad nagu xidhan baa tihiin waxaa la sameeyey manhajkii dugsiga hoose dhexe ayaa la dhamaystiray manhaj aada u fiican waad la socotaa manhajkii soomaaliya oo berigii hore oo qaranka wuxuu ahaan jiray manhajka elefal buu ahaan jiray ilafole lagu sameeyey waxaa manhaj runtii afrika markay aragtay la yaabi jirtay buu ahaa waayo sababta manhaj aada u sarxiyu ahaa halakan manhaj fiican ayaa la sameeyey oo dugsiga dugsiga hoose iyo sare dugsiga hoose dhexe waa la dhamaystiray manhajkiisii macalimiin baa hadda loo fariisinayaa waxaa la samaynayaa buwaati baa la samaynayaa kutubtii sanadku dhaweyd kaasaa hirgalay oo iskuol weliba maaragtay loo diray silibaskii haddeeta buwaagti baa lagu darayaa wax sahlan maaha waad ogsoontihiin wakti badan buu ubaahan yahay dhaqaale badan buu ubaahan yahay wax sahlan maaha buwaagtu marka taasu baa dhammaatay midda labaad manhajkii dugsiyada sare haddaa la dhamaystira in khudaa loo fadhiisiyey manhajadaas arki lahayd layaabkiisaa soo baxay isagana buwaagtii baa la qorayaa kutubtii baa la qorayaa horta marka ugu horeysa manhajkii baa la medeeyey waa kow waa xagga tayada midda labaad oo tayada wax ka qaadanaysa waxa weeye macalimiintii baa tababar joogta ah lagu sameeyey sanadkii dhaweyd keliyahay waxa la dhigay kun iyo shan boqol oo macalin ayaa tababar la siiyey kow midda labaad intaa lagagama harin dowladdu waxay samaysay laba kun laba boqol iyo toddobiyo toban macalin ayaa waxa la siiyey maaragtay lacag joogta oo oo bila ah ay saad ogsoon tihiinba waxay iska kaashada dowladda macalimiinta dadweynaha iyo dadka dibadda jira runtii oo maaragtay runtii aad iyo aad dhexaad weyn ka qaatay weeye iyo hay-ada dowladda la shaqeeya marka halkaa macalimiinta tababarkoodu waa joogto jaamacadda jetic la yidhaahdo oo sidii la foolo kala ah oo macalimiinta alla ay gasho marka insha allah xawli baa lagu wadaa macalimiinta tababarkooda in kor loo qaado manhajka markii la sameeyo macalimiintii manhajka markaa si fiican u dhigi lahayd inay soo baxdo macalimiin wax ka baran iskuullada laga simo xawligaas aada buu socdaa tababarka macalimiinta iyo maamulayaasha iyo dhammaan si maaragtay system kuwuu system wada socdo u noqdo runtii halkaasuna waa halkaa oo tabar joogta ah iyo buno macalimiinta maaragtay laga simo oo loo dooro si arrinta ay isu raacdo runtii halkaas manhajki waa la hagaajiyey kutubti baa la qorayaa macalimiintii tababar baa lagu wadaa sid waayo dikalsayadu ma dhaqaaqayso ay intaa markaa ka gudbo waxa la sameeyey kormeer joogta ah ayaa la sameeyey markii macalimiintii manhajka la sameeyey kutubta la qoro macalimiin tababaran la geeyo wax markaas la sameeyey kormeer joogta ah ayaa la sameeyaa oo la eego bal siyaasadii loo maarta loo dejiyey waxbarashada iyo bal inay shaqa habsamid ay u socoto in la eego iyo manhajkii iyo buwaabkii iyo macalimiinta had iyo goor markaa saasaa loo sameeyey waxaa la sameeyey system wanaagsan oo in isla yidhahdo ah xogta lagu soo ururiyo oo hadda sidii hore adduunku waa ka xasiligaysan yahay because waxa weeye sagaal gobol sagaal guddoomiyey leeyihiin oo waxbarasho marka waxa weeye subaxdii baa lasoo tuuraya wax allaale wixii war oo dhan ka lasoo tuuraya heads baa la yihahdaa waa waa santarka xog xog ururinta la yidhaahdo markaasa wixii baahiya oo dhan baa halka kusoo dhaca marka runtii si salaad wanaagsan weeye meeshii markaa wax ka qalban yihiin markaasa la aadaa oo lasoo hagaajiyaa marka markaa soo gaabiyo yaan hadal baynu kusii dayn siyaasadii waa degsan tahay oo habkii lagu hogaaminayo tacliinta ballaarinta waxaan umalaya waktigu ballaarnaa weeye oo meel kastaba dugsi kasta meel kasta oo dadjoogo goobtii uu wax ka heli lahaa access of education meeshii wax ka heli lahaa uu si tartiiba ku helo dhismayaal joogta ah weeye looma kala baxo midda labaad imtixaan guud baa lasoo saaray oo xagga tiyada imtixaankaa guud runtii aada iyo aad buu tacliimtii waxbarashada kor ugu qaaday waana soo tiro meesha tartan bay noqotaa midda labaad waxaa lasoo saaray markii imtixaankaas yimi waxaa lasoo saaray oo kale iyada aada buu ugu qaaday imtixaankaas maartay ay ku maartay ku tartamayaan dugsiyada dhexe oo idadka iyo dugsiyada sare oo foofoorada ah waxaa intaa noo dheer waxa weeye scholarshipyo ayay ay heshaa oo runtii taasuna waxa weeye waxay kor u qaadaysaa tayada waxbarashada oo nidaam fiican loo sameeyey nidaamka fiican oo loo sameeyey waxa weeye ardadu markay imtixaanka guud kasoo waxa halkasta lagu soo dejiyaa ardada ugu sarreysa sanadkii la wadi keliya ilaa afar afar boqol baa nagalay oo scholarship dulalka ugu badan waxa weeye sudan iyo ethoopia iyo masar iyo azerbaijaina dulal badan baanu wax kala helelaa runtii marka ardada meeras baa lagu helaa ardayga ugu sarreeyaa la eega weliba waxaan anigu idin sheegayaa runtii soomaalidu waa dad ogsoontihiin waa dad jecel maarta xagga scienska iyo technologyga marka saynis bay u badan yihiin scholarshipyadaas boqolkiiba toddobaatan waa qacisanay oo dhiristadaaba marka scholarship ardadaasi aadaan oo saynis u badan marka taas marka tayadii waxbarashada marka kor bay aadaysaa wadakaysaa markii manhaj uu meesha yaallo macalimiinta baran markay taalo kormeer joogtaa markuu yaallo imtixaan midaysan markuu jiro haddii laba kuu ron yahayay scholarshipyo loo tartamayo inuu jiro scholarshipyaas waxay ardada ugu sarreeya meeras bay ku helaan haddana waxaa la sameeyey oo dawladda soo saartay waxay yidhahda boqolkiiba shan iyo toban in meelaha tuulooyinka oo laamiga aada uga fog in yaro haddana la siiyo iyagoo tartan ka qaybgelaya haddana bilyoriskaa la siiyo maadaama maarta iyagu ay laamiga oo tuulooyin aada u fog fog iyo meelahaas wixii laamiga aada uga fog iyana fifty percentage kaasaa la siiya marka runtii waa system aada u wanaagsan oo waxbarashadii bikla runtii sare u qaaday aada iyo aad sare u qaaday mid labaad waxaan idiin sheegayaa warbixinta nooga nooga timi iskoolasiyadii ardadii aanu dirray lawadanta markii afar boqol oo arday ugu yaraan sanad kasta tugto dad ciidda ka badan bay noqonayaan jaamacadihii ay tageen oo weliba jaamacadaha ugu waaweyn waan ogsoon jira markii qof la diro had iyo goore dawladuhu waa xisimeeyeen jaamacadaha waaweyn bay geliyaan oo dee maanta runtii waa sida waa caadadisay tahay iskoolashiyadu ammaan bay kasoo wada direen laba ammaanood oo mida tahay xagga tacliintooduna way wanaagsan tahay xagga idaartooduna waa wanaagsan tahay taana waxa keenaya waxa weeye de arday xariifa markii hore la dirtay arday heystooda markaad dirtid oo tob galay runtii waa arday xora weye marka tacliinkuma xumaan karo daaba isagu siyeelyeelay marka insha allah yaan aan war badana ka qaadin saa maaragtay idiin siiyo maaragtay wakti idiin siiyo professor abshir professor professor abshir waxaa jira dadka special educationka u baahan iyo dadka ardayda ee dan yartaa iyagu aan dhaqaalaba haysanin wasaaraddu maxay ugu tala gashay iyagu maxaase ka qabateen
aad baa walaal aada iyo aada waa mahadsantahay waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan dadka danyarta waxaa jira hay-ado la shaqeeya wasaaradda waxbarashada oo kuwo maxaliya iyo kuwo maartay caalamiya taasi waa qodob oo waxa weeye horta number one waxaa wixii laga helo dadka danyartaa baa la siiyaa oo free macnaha dalka gudihiisa midda labaad scholarshipka waa scholarship oo kale marka waxa laga bixiyaa fiigaa laga bixiyaa bilaash ba ku jirtaa ko midda labaad iskuullada iyo jaamacadaha dhammaantood puntland runtii waa dad aada iyo aada isku tashaday waxaa jira runtii baaq uu soo saaray madaxweynuhu oo la yihahdo maaragtay puntland hay ku tashato horta runtii waxa weeye waa sanjad weyn oo aada iyo aada u fiican oo aada loogu shaqeeyey waayo waxa weeye iskuuladii ayaa iyaga naftoodii waxay samaystaan ardada macalimiinta iyo maamulada iyana midafkooda ka bixiyaan oo waxay arkaan magaranaysa in maaragtay bilaashway ugu dhigaan wasaaradduna wax allaale wixii ay heli karto oo maaragtay ama hay-ado soo jiido ama magaraysa dadweyneba iyana waxa weye marka halkaas waxaa ka bixiyaa danyar oo dhan waxa weye bilaash baa lagu dhigaa waxaa jira day kuwo maaragtay meelo tan yara degan oo day bilaash loogu dhigo runtii oo magaa dagolooyinka ama dad soo qaxay ama dadka dan yaroo meel degay saas oo kale marka runtii wasaaradda warkaas aada iyo aad bay maaragtay uga shaqaysaa iyo dowladdiba runtii wixii allaala wixii hay-adana macalimiinta dhigaysiiyo xasaaliyada waa la siiyo marka iskuulladii baa ka qayb qaadanaya oo dad badan siiya wasaaraddiiba iyadoona wax alaali waxay xagga usoo jirshay dowladdii jaamacadihiiba iyagu qaadanaya oo markii scholarship dabadeed la siiyo skeelada gudaha na siiya oo markaa ardada isbeykali laisleeyahay dadxalina way rabaan runtii aan wax wadi karayna halkaas ayaga arrintaa laga siiya saasay arrintu u socotaa
waxaa jira jaamacado fara badan haddaa tirooda ii sheegtay tayo ahaan markaa adeegto jaamacaddii ummadda soomaaliyeed macalinka ka ahayd waxbarashada maanta taala jaamacadaha puntland ku yaala markaad u qiyaaso dadkuwii soomaaliya ka jiray heer intee la eg bay ka gaadsiisan yihiin midda kale wasaarad ahaan see wada shaqaysaan ninkii jaamacadda
markii igu horeysay waa anigiina yidhi horta tacliin markii aad hogaaminaysid way had jiraa iyo system iyo siyaasadii way jirtaa wasaaraddu markay siyaasadda dejisay cid waliba ama public ha noqoto ama private ha noqotee wasaaradda waxbarashada si si toosa waa loola shaqeeya waayo wasaaraddu iyadaa jaamacadaha waxay u socotay hab hab lagu diiwaangeliyo hab la eego bal inay magaranaysa ay tahay dee maaragtay jaamacad maaragtay soconaysa iyo aad iyo aad baa loo dadaalay maxamedow waayo jaamacadaha ka runtii dadkii runtii aad baad guntka dhiisha la iskaga dhigay waad garanaysaan dal dumay oo dhaqaalihiisu markaa uu iska yar yahay waad garanaysaa laakiin runtii aad iyo aad baa loo dadaalay arday baa soo baxda ardadaa soo baxda runtii jaamacadu aad bay u dadaalaan anigu waxaan garanayaa arday kasoo baxday jaamacadaha kan hadeer jaamacadaha puntland oo annaga noogu yimid garsaas minneapolis oo kale ardadii jaamacaday galeen number one bay noqdeen waxayna ku galeen dee bayskoodii ba adakaysaa qofku hadduu baseland waa xun yahay waxaan garanaya hadeer dhowr qof oo garanaysaa berigii halka ay ka soo bixeen shahaadooda soo qaatay xoogaagu halkaas test laga qaaday dabadeedna la galay ardadii dabadeedna meel fiican ku runtii ku dhacay marka runtii waxa weeye dee marka maanta loo eego situationka jira runtii anigoo aada iyo aad baan ugu baan ugu bogsanahay cidda labaad wasaaradda waxbarashadu aada iyo aad bay ula dadaashay si aad ula socotaan jaamacada waxay ku xirtay electronic library thirty five million books ay ku jirto meesha sidii hore magasha buwaagta annagu aanu lahaan jirin hadda kuwa kale waa naga casriysay waayo waxaad arkaysaa jaamacadda waxa lagu xiray electronic library baa lagu xiray oo ay thirty five million ku jirto ayaa ku xiran weli hadda qaar adigu dibcaddii horeaanu ku xidhnay kuwa kalena insha allah waxaan rabnaa inaanu iyagana aanu macashaa ku xidhno marka ardaygii buug allaale buugu u baahan yahay buu halkaas ka helayaal adig waxaad u baahan tahay meel maarata computer u baahan tahay uu ku halkaas ka galo dabadeedna buug allaale buug uu doono ee halkaa uga soo boodaya marka runtii midda labaad waxa weeye buwaag badan oo maaragtay loo qaybiyey hadda sanadku dhaweyd laga yaabo maaragtay boqol kartoon oo buwaag ka buuxda oo jaamacaddu leedahay hadda de hadda sidaa maarata ay jaamacaddaas markaa heerkeedu yahay ama aan loo kala waaweyn yahay marka wasaaradduna dee saasay uga shaqaysa wixii buwaaga ay buwaag ay hesho ama ama electroniga noqdo ama mid ma garanaysaa buug bukii buwaagtii aynu dhaqiyin awal laaberiga dhigi jiray wey marka runtii waa wax soo improve garoobaya oo dee maalinba maanta kasoo damaynaya kor usoo kacaya wey marka anigu runtii markaan eego situationka alxamdulilahi rabbilcaalamiin waayo dal dunayo haddee maanta ilaa halkaa maraya runtii wax aad iyo aad loogu faano wey insha allah tayadana runtii de waa laga wada hadlaa haddeer waxaanu samaynay wax la yiraahdo higher education commission waa kaadi aad aragteeno dee debadu leedahay jaamacadaha debadu leeyihiin oo macnaha guddi ah guddiga jaamacadda wax la yiraahdo sibaanu haddeer dhamaynay golayaashaanu ka ansixinaynaa taasi markuu yimaado tayada jaamacaduhu markaasay dee saldhigayaan waayo guddigaasi waa guddiga dabagalku samaynaysa manhajka eegeysa wixii ka dhiban ka hadlaysa marka taas runtii wadada aqoonyahana commissionkaas wey waa higher education commission already waan dhamaynay haddeer waxaanu maraynaynaa golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka markaanu asisano already arrintaas waa arrin fadhiisanaysa wey marka maalinba waxbaa lagu siisanaa marka maxamed oo sidaas waayahay waxaad jirta in dowlad goboleedyada kale kolley waxbarashada ka dhaxaysa xiriir sidoo kale wasaaradooda federal faanteeda murano horaa jiray oo ka dhaxayn jiray wasaaradda waxbarashada puntland iyo wasaaradda waxbarashada ee dowladii federalka ee horeeto xiriirkiina hadda waa jirey markaad u eegtaan dowlad goboleedadii dowlad federaalka
ma waxaa sheegaysaa kuwa puntland iyo iyo puntland iyo federaalka iyo dowlad goboleedada kale faantooda waayo waad ka horeyseen maxaad u faa'iideysaan maxay idinka faa'iidaan xiriirka dowladda federaalka iyo dowladda federaalka puntland waa siya ku soco
waa su-aal maxamed maxamedo waa su-aal wanaagsan horta meesha tan dee dalku waa burburay marka nin waliba marka dee meeshu uu joogay buu wuxuu siri dee wax ka samay runtii marka puntland runtii wax iyada ku fiican tahay dee meesha iyada ugu horreysay weeye marka tii waxa annaga haddeer noo yimi jubbaland waxay soo dirsatay dadka mutacalimiintay soo dirsatay wasaaradda waxbarashada kasida halka noogu timi laba wiig baanu haynay wax allaala wixii khibrad ahaa oo dhan baanu gudbinay habka loo shaqaynayo oo dhan runtii arrintii wax fiican bay tartay taasuga taa waxaa kaloo noo yimi waxaa noo yimi maaragtay koonfur galbeed baa noo timi baydhabo weliba wasiirkii wasiir ku-xigeenka rag mutacalimiin ah oo waa wasiilka barashada iyo kuxiyeenkiisii dabadeedna halkaas waxa weye wax allaale wixii system aanu haynay hadday siyaasad tahay habkii wax loo waday wixii oo dhan wixii dukumentisaan u gudbinay waxaa kaloo noo yimi waxaa kaloo noo yimi maaragtay noo yimi hirshabeelle runtii wasiiradiisa marka runtii waxaad aragtaa meel waliba waa laysu imanaya war sababta xata meesha wax laga sameeyo hadeer waxa aanu samaynay oo dhan oo silbasa wax kasta ha noqotay waa gudbaysaa waayo dee soomaalidu waa hal soomaali uun ee waxa weeye markii la burburay qof waliba dee meel buu tegay laakiin waa waxa la wada socdo weye isan waxa iyo federalkan u diray maaragtay dadka maaragtay manaahijta iyo haddii aan labako imtixaamaadka iyo sida maaragtay centralizerka iyo waxaas oo dhan oo laba wiig bay jireen halkaa jireen marka runtii dadku maalinba maanta ka dambaysa waa laysu wada imanayaa waana gudbinaa runtii oo hadeer puntland runtii wixii ay marka kaga horreysay maamulada kale way gudbiyeen maalin kastaa naloo yimaadaa intaa waa lawada hadlayaa marka dee wixii meel laga sameeyo meesha kale way gudbaya insha allah marka annaguna aad baa runtii usoo dhaweyna saa utaxbahay dee ummadda soomaaliyeed waxa weeye waa waa hal baanu aragnaa ardada soomaaliyeedna hal baanu aragnaa runtii marka in la wada kaco oo dadku maaragtay halmar kasoo kabto burburkii ku dhacay maaragtay ummadda soomaaliyeed oo weliba aada iyo aada uga saamayay xagga tacliinta runtii marka aada iyo aad baa loo wada shaqeeyaa waa la wada socdaa halakana waxay runtii noqotay meel maaragtay loo loo yimaado khibradaa hore ee kaga horreeyeen iyaguna aada iyo aad bay maaragtay diyaar ugu yihiin maaragtay in wixii la islaamo runtii ama lagu kala horreeyo aada la gudbiyo
waayahay dadka soomaalida maanta ku dhegaysanaya ee wafsinada kaa dhegeysan golaha nineteen sixty iyo kuwa wafsinada kaa dhegeysan doonaba aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo dadweynaha soomaaliyeed meel kasta caalamka ka nool yihiin adigoo ah wasiirkii waxbarashada ee puntland professor abyu ashra yuusuf maxaad soo dardaarmaysaa maxaase su-aashaaan ku tiraada
horta marka ugu horeysa maxamed oo aada baad umahadsan tahay annaga waxa weeye si aad ogsoon tahayba annagu runtii waxaanu kusoo koray raggii dee kusoo koray qarannimo baan nahay ummadda soomaaliyeed runtii dee free waxa kusoo dhigtay iskuullada elementary ilaahay iskuulinta ka dhaxaysa ilaa jaamacado tacliinta tacliintii saas ay tahay kadibna dee markii adduunku burburay waxay noqotay dee nin waliba in loo wilfsado sababta waxay tahay dee marka systemku kaa burburo cilmi kaa maaragtay dhaqaale la-aanta hesho de waxay noqonaysaa markaa waalidiinta iyo adduun iyo dadku inuu markaa dee guntaga dhiisha isaga dhigo oo dee uu wax samayo marka runtii anigu horta waxaa leeyahay ummadda soomaaliyeed runtii waa ummad tiradeedu yar tahay dul aada u fiican haysata oo ganiya dad isku mida weeye marka runtii anigu waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay midnimay u baahan tahay waxay u baahan tahay tacliinteeda inay dhisto waayo educationku waa furaha keliya ee qofku uu ku liibaano weeye waayo qofkiibay tartaa wax tartaa oo u sheeshaa caqli fiican uu ku fekero caafimaad kalsooni haddii aan labakuray wax ikhtiraacid uu qofku wax ikhtiraacdo wax soo saaro horumarka adduunyada wax bedela bulsho bedela waxa weeye oo waxbarasho haddii qof waliba dal waliba inta waxbarashadiisu leeyahay baa horumarkiisuna leeyahay marka waxaan anigu leeyahay dadka ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay in waxbarashada la ballaariyo horta oo waxbarashada aan ujeeda waxaa yihi mid diineed iyo mid maadiyaba horta ummadda soomaaliya horta wax kala baro waayo marka qofku wax barto waxyaalaha kan yararko qabyaalada ah waxyaalaha kan yaryarka oo qofku magaranaysa uu qaadanayo maaragtay aan isyaasa waxba u tarayn waxba ma tarayso waayo qofku markuu wax barto qofkiiba horta dhismaya markii qofkii dhismano shacabkii baa dhismaya ummadii baa dhismaysa ummad wax taqaan bay noqonaysaa waxay noqonaysaa ummad isku duuban midnimada taqaan horumarka taqaan ixtiraamka taqaan nabadgelyada iyo xasiloonida sugta isjecel wada shaqaynta ka doorbida mid keli kelida taranimada ka doorbida maaragtay qabyaalada iyo waxyaalaha yarka oo googo-an marka anigu waxaan leeyahay dadka usoo jeedinaya war marka ugu horeysa aynu aqoonta xooga saaro mid diineed iyo mid maadida haddaynu taa saaro dadku waa ka baxaya fikradaha ka yararka uu ku wareersanya ummadda soomaaliyeed waa ummad soomaaliyeed wey ummad isku mida wey ma aha isku afa isku diina isku waa hal ismi group wey soomaalida mafahat marka marka qofku waa ka baxaya waxa ka yararka luuqada yarka waa ka baxaya ummad midaysa burburaya ummad fiican burburaya ummadda soomaalida runtan ku sheegaya weliba anigu weliba dinooda hadda ka weyna waanahay waxa weeye waa dad fiican weeye marka wuxuu u baahan yahay in xooga aynu saaro cilmiga midka diineed iyo iyo iyo iyo midka maadiba siino qofku markuu wax barto waa si diinsitilwiisiba yahay qof wax yaqaan iyo qof waxba aqoon horumarkeenu kaasoo noqonaya jiilasha dambe markaa waxay helayaan ummad waxbartay bay noqonaya haddeer waad aragtay hadda muslar oo kale hortii aada waxaan ugu farxaa waxa weeye waxbarashadaas dadkii waaweynaa ilaa kii yaraaba waxbaranay ummad haddeer wax taqaan baa soo baxaysa marka anigu waxaan leeyahay ummadaasu hadhowna way ka ficnaanaysa kuwii hore way ka ficnaanaya waayo mar allahi marka nambarka wax aqoon waxyaqaani soo kordho ummaddu ummad fiican bay noqonaysa anigu waxaan ku leeyahay ummad fiican weeye soomaalidu dad maartay maskax fiican weeye laakiin waxay u baahan yihiin xagga cilmiga in laga dhiso midka maadi iyo midka mid diineed iyo mid maadiya waayo waxay noqonaysaa ummad horumarsan bay noqonaysaa midda labaad waxay degan tahay dhul hodan bay degan tahay marka dhulkaa hodankaasi wuxuu u baahan yahay xirfad buu u baahan yahay cilmi buu u baahan yahay garash buu u baahan yahay marka qof markaas daafici karaya duniydiisi marka jiilashaa dambe aynu waxaan kusoo gabagabaynaya jiilasha dambe hal maartay ha looga rabo wax magaranaysa ay ku horumaraan taasna waxa weeye waa cilmi aada iyo aad baa umahadsanti
aad iyo aad baan kuu salaamayaa intaan waxaan ku gabagabayn doonaa waraysigii haddii ilaha yirahdo kabacdina waxaan fuli doonaa odayaasha golaha wadaastaraabsigiisu wasiirka waxbarashada ee puntland waxaan qaadi doonaa wasanada kala duwan ee golku leeyahay iyo